waana wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington qodobada aan habeenkan caawa idinku hayo waxaa ka mid a heestaan waan hoobtay hodan waxa weeyaan heestu markii soo baxday qistaa sheeka ka horreysay sheekada ka horreysay waxay ahayd anigoo mataqaanaaye xaas leh ayaa waxaa iska kay jeclaatay gabar kale oo mataqaanaa aada iyo aad anna aan jeclaaday oon isguursanay waa fanaankii shariif cabdalla oo caawana inoo haya sheekooyin aada u xiiso badan oo la xidhiidha noloshiisa waxa aan ka maqnayn maanse kale oo ka mida silsiladdii inoo soo taxnayd ayna macalin ciise iyo qodobo kale oo aad kaga bogan doontaan caawo iyo caweyska balaynu ku bilownay nin hal abuura oo dalkan maraykanka ku nool oo la yidhaahdo muudey ayaa yidhi gabadhan ina macalin ciise ee beryahanba qisadeedu inoo socoto anaa ugu arag dambeeyo fariimo dhowrana way isoo fartay haye master muudey bal gabadhaa iyo fariimaha ay ku soo fartay anigii dhegaystayaashuba waan kaa sugaynaa hase ahaatee bal magacaaga oo dhammaystiran iyo magaalada aad dalka maraykanka ka joogto noogu bilow saaray waa dhowahay aad baan ku salaamayaa waxaan ku noolahay magaalada seattle washington magacayga axmed maxamed baa la yidhahdaa muudey ayaan ku magac deerahay marka waa aad iyo aad baan u dhowahay muudey aad baad umahadsan tahay bal maansadan magaceeda iyo waxay ku saabsan tahay saaray maansadan waxa weeye magaceeda fariin ayaa la yidhaahdaa markaan dhegaystay abwaanada ka qayb galay silsilada iyo hadalkooda kala duwan qaar musharaxa iyo qaar gabadha raba iyo qaar arrintaba fahmi waayey ayaan anigu waxaan leeyahay marka gabadhii baan u tegay oo waa soo waraystay oo arrimaha jiraan u sheegay oo marka fariin bay isoo fartay iyaduna ay leedahay dadka iga gaarsiiyey fariin halkaas uu magaceedu ka yimi waa kow gabadhi waa soo aragtay markaasoo wayda iska caafimaad qabto caano dhayay cabbaysay sow sidaa maaha ha caana ay cabbaysay oo warbixin dheer bay siisoo carrada ay ku nooshahay iyo cidda meesha ay tahay iyo ragga nooca ay doonaysa iyo qaar aanayba la hadlin iyo kuwa ayba tiri yaysan isku daalinin bay usoo kala saartay marka fariintu aad bay u dheer tahay ay soo fartay waa tahay bal markaa de warba loo wada joogi doonaa habeenkan caawa rag badan baa cawda iska laaban doona sidaan filaya marka warkeedii iyo fariintii aad ka siday la dhegayste bal hadda mudow noo bilow ha marka maansadii sidaan bay u dhacday maansada la curiye la calaamadeeye xayir baa caddeeyo caashaq baa ku beermo casrad buu jeclaado ina macalin ciisuu rabaa inuu caruuso ceesaamo laba iyo coodkiisii buu huray haddana caalamka oo idil curusyo iyo geeraar abwaanadu codkoodii nimbacayn u sheekee qaar baa cubtamay oo calankooda taagto casradda aanaa raba ku celceliyey sheekada qaar baa cood ku faanoo ina macalin ciisaay cayr laguma quuree caaqil xoola haystiyo anaa ciltiraa yiri ninkii caliya toddobaadkii hore muqdisho maansada ka soo tiriyey yidhi anaaba cuud iyo farda iyo maaragtay geelba wata ha waa raggaas oo kale waan garta cilladaa la sheego qaar baa cadda qaar baaba caytamay xaalku waa cakiraya marka caynkan oo kale arrinu meel ciriiri ah hadday cagaha saarto lays wada cariiqsado caqli lagu hogaanshiyo caaqil bay u muhatee shalay baan carraabo ina macalin ciisaan cidahoodii tegayo salaan caama dabadeed ina macalin ciisaay caddeeyo tumaa tahay baan ku furay codkaygii casraddii waxay tidhi cali macalin ciisiyo casrad gabarah baan ahay dee wayse sharaxaysaa markaasay tihi haya curdan ugubahaan ahay curad baan u ahay reer nin la wada ciseeyo sheekh caan ahay dhalay cilmaa laygu koriyo cashar baan dhigtaa weli ardayd weeye weli waa garta cibaadada ilaahay ma caasiin intaan jiray carradaan ku noolahay waa ciiddii hooyaad caqiide iyo diin baan caado dhaqan u leenahay casiiskii nawntara mahad baan u celinaa ee caliyo warkaa keen anigu waa ikaaye bal adigu qofkaata warkaad haysa soo daagay leedahay markaas waan garta waxaan idhi cudn cudooney inan baa ku caashaqay mid kalaa cali yidhi doon kubaa calan u taagnaa anigaa calmada yidhi mid baa ciil la liitoo barya diiday caanaha qaar baa caburanoo warkoodii caddayn weli xaalku waa cakiranyaye inta aan colaad dhicin caddeeyo warkaagii caawa yaad la haysaa canab baa waxay tidhi waa aado dumaroo boqol baa codsada oo mid baa calaf ku qaatee ceeb male jacaylkuye rag hadduu i caashaqay farriin caama iga gii waa ko anigoo cisiya sharaf ku camimay walaalaha rag waa caynad badan yee calaamado waxaa jira aan ii cuntamin oo ceeb dhaqankayaga ku ah caliyow salaadiyo cibaadada ilaahay hadduu ruuxu caasiyo waxaan ahay dhal culumee codkaba maanigo fura cunuga xalay la dhalay iyo curdanka iyo sakiirada siday ula cayaarto caanaha u siisaan cali oo jeclaado hooyo waa cajiibe caasi waalid ima geyo kaana guuran kala aado guuran kala hada wey waata hadduu caamo ruux yahay waktigoo ku ciiliyo calaf iyo dhib mooye cilmiga u degdegi lahaa ceeb male warkiisii jaahil cagaballaarane asoon caadilkeen badin ku caddiban adduunkee wiilashii la cududo culuntiiyo iskoolkiyo casharada ku fooror asagoo suuqa caytama maasaa ila caweyn kara caqliga iyo muruqiyo cudud laguma keeno allaha caadilka aha qofba mar wacan toobsho ceeb male faqiirkuye cayrtu dhalasho maahe caajislow isnacay iyo caryaan aan shaqaysane kayrkii u calaacala carruur yaa u dhali kara haya basaaradiisa kaanaa layla dhaafay tiri sharaf lagu cam- calmado iyo ciso ma lahan ruuxii caqligiisa doorshee kuwa cuna daroogada ama ruuxa qamriga caba ceeb weeye sheegiis waata allaha caadilka ahaa ilaan calafka qaybshee waxaad adigu cuni lahayd ceeb laguma raadshee nafta waa la celiyaa colaadii abaaruhu carradoy hareeyeen marka loo calaaclo cawimaad la soo diray oo umul cunug yar haysiyo carruur baahan sugayaan n g o la carariyo midka caranku naaxa cidda iyada ma soo galo weligaa cadguureed ciid lagama qaatee kan laaluushka cuno iyo calaq raacna ma ogoli caqiida laawaha markaan dee gabadha iskuol bay dhigatahay sayniska iyo dhinacaasay gelaysaa haya caaqiida laawaha sayniskaa caddeeyo caalamkaa isku raaco cimiladaa samayso cirku waa iska muuqdaa caqliyaro ku doodiyo cilmaaniga ma guursado si uu noo cabiidsado cudurkii gumaysigu ciiddeenna uga tegay cabirka iyo xuduudaha ciddaan baa xagga iskale cid kalaa xagga iskale cid kasta ay cid ha u tegin colaad baa idin dhaxa caqli naaqis haystiyo kan qabiil ka caabuda calaf iima geeyo casiiskan ka magan galay hay soo marinina kaana kaana ayuusan isoo marin bay leedahay markaa waan garta aan soo- aan soo celiyo hadalkee cilladaha aan sheegiyo intaasoo calaamo ah caaqilkaan lahayn iyo ragga ceeb saliimka ah iyagoon colaad iyo cuqdad iyo xanaaqgelin tartan caafimaad qaba codku waa u furan yahay nin walbaba caqligii caqliga iyo calaf haw heshaday leedahay marka ragga kale dee ee ceeb saliimkaa tartanku waa u furan yahay mid hadda gaar aan ula jiraa ma jiray leedahay soo waday leedahay waxaad haysaan arrinkaasi laba arrinba waa igu dhaliyey kow dhe gabadhii horta raggii tartan xooggan bay gelisaa waxay tidhi ha laysku maaragtay midiyuhu ha isku afbeeraan waa saas wey midda labaadna dee ninkii khaliife ee ee maansada inoo bilaabay gabadhii uu calmaday sheekadii danguud bay ka dhigta waxay tidhi tartankuna inoo fura tartankuna noo furan bay tiri oo macnaha waxa weeye walaalaha dhan anoon kala saaraynin calaamadaha ninkii lahuna ha iska tago dee ha soo kala baxaan ma soo weydiiso ma tiri de haddii intaasoo dhanba qofkii laga wada heli waayo oo wanaaga maxaad ka tanaasuli kartaa qaaraad ka tegi kartaa ma jiraan haddii la waayo dib baan ugu noqon doonaa haddii ay igu kalifto oo markaa gabadhii wax qanciya la waayo markaan leeyahay dee shuruudaha hoos ma u dhigi kartaa waa gartay muday aad iyo aad baad umahadsan tahay waa ku salaamaya saare salaam calaykum calaykum salaam toddobaadkii hore intiinii dhegaysatay barnaamijka caweyska washington waxaad ku maqasheen kaltuun cabdiraxmaan ismaaciil oo ku sugan magaalada burco oo inooga sheekaysay qiso ku qabsatay dalka kenya mar ay tagtay oo ay qaab majaajilaa uga sheekaysay haddaba arrimaha kala qabsaday kaltuun iyo kenya way tiro badnaayeene caawana haynoo dul marto mar wiil yar oo ay dhashay intuu ka xanuustay ay dhakhtar u geysay kadibna dhakhtarkii ku yidhi farmasiga ka soo iibsa masaajo amaba fix kriimka loo yaqaano ee dadka muruqu galo lagu duugo ama lagu daliigo balse kaltuun oo fahmi weyday luuqaddii uu kula hadlay dhakhtarku waxay soo raadinaysay maalintii oo dhan wax la cuno oo masaajo la yidhaahdo bal kaltuun sheekadaasi haynoo dhammaystirto okay midheer ba iga bukoodo markaasaan dhakhtar geeyey saara haya markaasaan dhakhtar geeyo mutacaafiga ugu yidhi naamadiya hooyadayaana waa markaad jaashay misu i dhageyso mar wey marad weeye ilmaha goo meel fog buu ka bukaa muruq baa isku ra- isku taagay oran raadi masaajo masaajaha lalafihiisa adna sidii ma masaajada wax la cunayaan u qaatay oo Waa.
masaajada qof waa la cuntiyoodana anigaa ismaqiiqay midhabaasaa qaatay mana aqaano masaajo muslimkiina waa weydiintaba maxaa soo madi soo gadi doona dee waxaa maan soo gadina sidii mooye xumaadan hadda meel isma liiday war hooya masaajo ma haysaanan midheer oo buu ka siiyo markaasaa laygu qoslaa waan gartay ka maqaaxida jiifa ka makaasi- ka maqaaxida jooga ka macaaska gadaya ka masaajika jiifa mid walba waan isu taagaa war hooyo masaajo ma haysaanan mar yar oo bukasiyo markaasay ku qosloono horta maalintii yaryaraatay midka caasiga quusay ki yaraa min yar beerbedeedii kululaatay magaaladii ila yaasay markaasaa aa magacaadii waayay haddeed weyda masaajo midka caasigii gaadhsii meel kale ha uga wareegay waan gartay mar alla markuu ijalaaco yidhi naam miyaanad caadi ahayn ma mar baad yara booday ma madaxaad ka bogtaa ma miyaad ka afkooday meeqa saacada weeye midaan ku sugayeena naam miyaanad caadi ahayn ota ninkiiba calaamaada iga jarjaray haye ila maanta dhaman masaajid la cuna raadinaya masaajiddaasoo waafigiiso aniga dadnaguna ma tacaafidhay dadka markaasan cudur daataani ma tacaafidhabayso ilaa maanta wareega magaaladoo dhan ku wareego waa ka waaye masaajid mid la siiyo carruurta mid quraa la gadaayo taana waa la ismariyaayo anigu laydhaa ma hayno mid la siiyo carruurta bas nama horaad u cunsis maye maan cunsinin baan ku yidhi markaasu yidhi nama dhaqaaqi kartid waa kamaluu dhan taabtay waa mamlaka isbitaalko maamulka isbitaalko maryabooda isku taagan markaasu yidhi mudana u dhibeyso marwada ay hor taagan ma buke ilmaheeda waxay siisay masaajo saldhig meesha u dhow iyo maxaabiista u daya xukumaan dadku qaado horta maantaasay ku darada ilaa iga soo furdaamiyey saaray
waa hagaag haatana aan idinku wareejiyo wariyahayaga cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan gobolka ohaayo oo inoo haya qaybtii labaad ee waraysigii fanaanka weyn shariif cabdalla qaybta labaad ee sahroy waxay ku saabsanaan doontaa ama nooga bilaaban doontaa hees waxaa jirta runtii markaan waan dhegaysto aan sidoo kale jeclahay midhaha ku jira doorsoomay awga doorsoomay awga dadkolo ay la yaabay daa'inkayaabo dawadii naftayda ay doorsoomay awga dadku way la yaabay weyo heestaasi waa jirtaa
heestaasi eeyada laxanka muusiga waxabaadaa iskale waxoo dhan aniga iskaleh sanadkeebaad samaysa heestaan heestaasna waxay ahayd heesa hirgelibay soo gashay idan waxaan umalaynayaa labiyo toddobaatankii ilaa saddex iyo toddobaatankii meelaha bay ahayd waan gartay xilligii aad heesaha bilowday ee lixdan iyo saddexdii xilligaasi heesaha hirgalay de dabcan ma jirinin oo xilligaasi ma jirinin ma jirin idaacadda xataa qumaati uma dhisneen waan gartay intaan idaacaddaas joogay saddex meelood ayaa laga dhisay maxaa la yidhahdaa librariga oo lagu qabto heesooyinka iyo waxa inkaasa saddex meelood meesha ugu dambeysay jarmalkaa dhisay oo aad u wanaagsanayd laakiin markii hore meel weyn oo howl abaa lagu qaban jiray ugu dambaystii meel kaleoo dhinacaas oo adiga meel yaroo sida waxaan dhihi karnaa baraako oo kale oo duqash iska normaal ah ugu dambaystii meesha hadda la sameeyey meel aad iyo aad boqolkiiba boqol bay ahayd ma garanaya hadda waxay noqotay iyo waxay ahaanaysa laakiin meel aad u wanaagsan iiga sheekaynay daanduriya si fiican u yaqaana meeshaas
waa gartay bal heestaan doorsoomay awga waxaad bal erayadeeda wax ka maqasheen daruurta samadoodaysa iyo durduradan biyaha dilqane adayga deeqo adayga deeqoyigu daraneed in lagu diro in lagu diro dal aadan garanayn lagu dawaafsho ruuxaadan doonayn lagugu daro markaas waxaad ka hadlaysay dadka la isku daro iyagu isreebihiinwaa garta yacni waxaan ka dhigiyey isla markaa aniga qofkii jecel oo la igu diray oo iyadana loo duubtay in la diro oo dal aanan garanayn ruuxa aan doonayn lagu daro lagu qasbo waa gartay haddana dhegaystayaasha ayaanu heestaas u saari doonaa doorsoomay awga waa hagaag waxaan filayaa mar labaad inay ka wada heleen waan hoobtay hodanay waxay ka mid tahay heesaha ugu caansan shariif cabdalla heesuhu qaada balse qisada ay ku fadhida heestaani qisooyin fara badan baa laga soo wariyaa sida igu maqaalaha ah balse maantay aniga iyo dhegaystayaashuba waxaan fursad u helnay inaanu shariif cabdalle nolol kula kulanno weydiinana bal qisada saxda ah oo asagu dhinac sheekooyinkan tirada badan oo laga bixinhayo oo hal dhinac u jiheeyo bal heestaan waa hoobtay hodanay bal marka ugu horeysa sanadkeebaad samaysa
waan hoobtay hodan waxaan filayaa dhowr iyo lixdankii bay ahayd ma garanayo sideed iyo lixdankii sagaal iyo lixdankii meelahaasaan filayaa inay ahayd waan gartay
heestaan waan hoobtay hodan waxaa weeyaan heestu markii soo baxday qisa sheeka ka horreysay haye sheekada ka horreysay waxay ahayd anigoo mataqaanaaye xaas leh ayaa waxaa iska kay jeclaatay gabadh kale oo mataqaanaa aad iyo aad anna aan jeclaadayoon isguursanay dawaaran ahaye markaa dee xaaskigii kale waan u sheegayo waxaan idhi wallahi waxaa jiri doonta in mataqaanaa habeena adiga habeena anigu mataqaanaa meel kale aan jiro markaas sidii waad iska cayaaraysaa iyo meel maahana toban meelna jir haddaad doonto bay jiri dee iyada cayaar cayaar iyo waxba imoodayba garan maaye anigu habeenkii aan soo mehersadayba dheg waan ka maqnaaday gurigii guriga waan ka maqnaaday halkeygii baan waxaygii isku toosiyey qofkii gurigii iyo adduunkoodii iyo waxoodii baan dul degay adigu markaan laba habeen aan dhag siiyey waxay istiri habeenkii koowaad laasim dawaarku ku maqan yahay kugu cayaarayaaye iidana waa soo dhaweyday waxay istiri waa shaqo ku maqnaa waa beentii habeen labaadkiina haddana aan ayada imidoo habeenkeeda kalena aan gooyey markaasi dee sheekadii way la xumaatay waa timidoo xaafadii timiday dukaankii timid zoonahaasi waa wareysatay waxay tiri ninka see xaalkiisu yahay habeen ma yimaadeen ninka lama socotid miyaa inuu guursaday guursaday ah waabaa ku baryey wiishkii baa ku yeeray qoftii madaxii gamcaha saaratay oo waa carartay waa garta guriga walalkii markaan tegey bay tiri aniga ima qabata taas waxa cayaar cayaar baan mooday adiga ka dhabaysa miyaa wixii dhacay waa dhacayna adigu maxaa waa iska caadiya waa caruurta inoo badanaysa maxaad ka leedahay maya caruur intaan ku haya kugu filan oo adiga qoftii bag bay tiri odayaal iyo dad baa isu yimid dariskii waana la maslaxayo maseertir baa la yidhi dahab iyo adduun iyo waxbaan dhag ku siiyo waxaan ilaahay raalli ma tahay raalliba iyo khalaas iska hawshaada wada habeenkii kale oon imid bay tiri aniga ima soo martid maxaa dhahay caawana ma soo bari baad i leedahay kaama yeelin weye fig muran iyo buuq iyo dhiiqsan u lahayn adigu waa beriga markay ku dhowdahay waxaan arkaa anoo wax iska dhigaya qof hurday caruurtii toosiso hurdada ka toosiso dharka u wada gelgelisay tiri iga tirsa caruurtaadi waa kuwaane waa garta kaasaan idhi yaa
inayba tagto albaabka waa furan yahay kaale soo xiro allameeyay soo qabtay gurigii ku soo celiyay hee sheegan afka kala qaad waa fiiriyey waxaan idhi yaa subaxdii baan magaalada u tegay anoo tii ka fikiraya waddada maraya oo la yidhaahdo via roma nin saaxiibkii baa iga hor yimid markaas anoo fikiraya maba arkaynin ninkii waaban isku dhicelayn isna jidka ii taagna markaas war maxaa kugu dhacay maya arkaysid maya markaas war marka halka maxaa kugu dhacay war waxaa igu dhacay wareerka noocaas ah habeenna halkan habeenna xagga dhibaatada ceenkaas inay iga taagan yihiin carruurta xalay la ii tiriyey maxaan sameeyaa niyo xaaladdu way igu xun tahay maxaan sameeyaa markaasuu yidhi war allaa lama yahay intaasoo caruure ma lagu haya ilaahayaa kuu barakeeye kuu baarukeeye qofkan shalay ku soo galay bal xoogaa raalli ahowdhe taadii iyo caruurtaadii hawaayin miragunti ku jiraa layidhi mid geed saaran looma daadsee intaadda waxay noqon lahayd ma ogida iska sii dayn baa layidhi waa garta ahlan wasahlan baan idhi maxaa dhacay waa fiiriyey meesha waxaa ka dhawaaya munajiibiyada xafiiskeedii oo laisku furayay waxaynkaas markaas iga soo dhamaatay waxaan idhi wallaahi bilahi waa dhabtiis qofkaan jawaalan lahayd caruurtaasna kuu daadin lahayd meeshii baanu ku leexanay warqadii baan qaatay dhag harkii wakti dambe ay tahay ayaan tagsi ku dhacay dalqa waan guriga galay gudahan la galay markaasaan idhi waa dhiftaasaa igu dhacday sidaanay wax u dhahay waxaan igu dhahay waxaad tiirsaa warqadii baan jeeb ka soo bixin gacanta ka saaray ababaay halkaasay boodee ilmo isla gooy ooyin fooq fooq fooq sideen u hadlaa sideen dad u sheegaa makaa dhaba see maxaad leedahay gabadhii muddo markii la joogay ay iska guursatay markay guursatay kadib xasuusteydii ayaan heestaan waxaan tiriyey waan hoobtay hodanay anna weli kamaana harin niyadeydii waa ku taala laakiin ma geli karo weyaan
gabadhani qisadaasi baa dhacday waad kala tagteen balse xasuusteedii baa kaa hari weysay xasuustii baa iga hari weysay waxaa jira meelaad leedahay hasaawihaniyo hagaagay baa hooyadaa bal dhinacaasna iga war ka eed sheeganaysid eed sheeganaya dhinaca hooyada yacni yarta jacaylkeedii baa aad aad iyo aad u batay u badnaa marka waxaan isiri bal sabab uga dhig hasaawaheenii noo hagaagay hooyadii ku dhashay ayaa inaga hadlayday markaan leeyahay dareenkaasa igu jirayo waxaan leeyahay bal ku sabarsii intaa yacni waaba qoftan waabaad kala tagteene cinkaa heestu dhinacaasi kaga dhisnay habeen mahurdo caadunbabay haleeyo habeen mahurdo caadunbabay horjoogo
okay okay bal aanu weenankaa hela hoobtooda aanu dhagaystayaasha bal heestaasi u saarno waan hoobtay hodanay heestaasi uu qaadayo shariif cabdalla ayaanu ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeennii cawayska washington ee toddobaadkan waa inoo iyo kulan dambe inta ka horraysana ammaano alla kadaxantiyo haben wanaagsan inoo hagaagay aadunbaba xaleeye hoobtayo ana weli kama heline in hagaagu fiirso waynaan ka helaaye hagaagu fiirso waynaan ka helaaye dabtai helayo ihoobiyay hodane mid kaloo laahayaan kaga haray hodane nabtai helayo ihoobiyay hodane mid kaloo laahayaan kaga haray hodane hoobtayo ana weli kama heline in hagaagu fiirso waynaan ka helaye hagaagu fiirso waynaan ka helaye